تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين أيها الإخوة في الله khudbadayadu waxay ku saabsanayd waman nasru ilaa min cindi illaah hiilka iyo guusha allah xaggii bay ka imanaysaa allahna mu'miniinta wuxuu amray inay gaalada la dagaalamaan haddii ay mu'miniintu dagaalamaan kelmadda alle inay kor noqoto u dagaalamaan alla wuxuu u ballan qaaday afar arrimood oo waaweyn allah wuxuu yidhi subxaanah alaa tuqaatiluuna qowman nakasuu aymaanahum wahamuu biikhraaji arasuuli wahum bada'uukum awala mara war miyaydan la dagaalamaynin gaalada ballanka jebisay ee dalkiinnii soo gashay oo diintiinna idinku haysataa allah rasuulkiisiina u gafay oo caayay oo soo ka saaray dhulkuu joogay wahum bada'uukum awala mara dagaalka marka horena idinku bilaabay atakshawnahum allay fulay ma jecla mu'miniintu waa geesiyaal alle wuxuu idhi miyaad cabsateen makhluuq alla abuura miyaad ka baqdeen faallaahu axaqu an takshawhu in kuntum mu'miniin allah baa mudan cabsida haddii aada mu'miniin tihiin allah wuxuu naga amray hal arrin oo ah gaala inaan la dagaalno wuxuu noo ballan qaaday afar arrimood oo isdaba taagan alle wuxuu yidhi qaatiluuhum allah kelmadiisa inay kor noqoto u dagaalama gaalada ku kallaha oo la dagaalama yucadibhum ullahu biaydiikum middi koowaad wey allah gacantiinuu ku cadaabaya gaal kasta oo la dilo naar baa la ku tuuraya wuxuu rasuulku noo sheegay calayhi الsalaatu wasalaam min xadiidi abi hurayra akhrajahu muslimu fii saxiixihi laa yajtamicu kaafiru waqaatiluhu fi الnaari abada hal ninoo gaala iyo ninkii muslimkee dilay naarta alla kuma kulminayo gaalka markuu dhinta naar baa la geynayaa hal gaal haddaad disho naarta alla waa kaa badbaadinayaa markaasay saxaabadu markay maqleen hadalkaa markay maqleen baraa ibni maalig wuxuu yidhi seeftaydan tana boqol gaal baan ku dilay buir haddaan noolaadana boqol kalan ku dili doonaa buir weliba gaaladaasi waxaan ku dilo i mubaaraso isku soo bax baan ku dilay buir allah wuxuu leeyahay qaatiluuhum la dagaalama gaalada gacantii yucadibhum allahu biaydiikum waa midda koowaad wey wayuksihim alla gaalada waa dulaynayaa dulli baa alle ku ridayaa gaalada mu'miniintuna cizay ka qaadayaan gaalada la dagaalkooda wayansurkum calayhim alla baa idinkaga hilinayo wayashfi suduura qowmin mu'miniin in tansuru llaha yansurkum wayuhabbit aqdaamakum wayashfi suduura qowmin mu'miniin mu'miniinta qulubtooda waxay ku caafimaadaysaa gaalada marka la laayo oo xerooyinkooda la galo oo gacanta lagu dhigo oo ku caafimaadaysaa saaka oo jimco ah alle wuxuu qadaray subxaanahu wa tacaala in aan ku kallahno annagoo mujaahidiinta ah xero weyn oo ku taallay buulamareer ee ciidamada uganda ay degganaayeen aroortii hore dagaalka markii uu bilaawday sida alla sheegay ay xabaddu ay kululaatay istishhaadiyadu ay dhacday orod bay bilaabeen gaaladu gaalada marka ay kululaatay dharnaato ma istaagaan alla wuxuu yidhi walow qaatalakum aladiina kafaruu lawallow ladbaara uma laa yajiduuna waliyan walaa nasiira dagaalka markuu kululaaday carar bay bilaabeen meydkoodii waa la dul istaagay kuwa nool oo yugandhaysa ee kaafira ee nagu soo duulayna gacantaa lagu dhigay hubkoodii iyo rasaastoodii iyo baabuurtoodiina gacanta mu'miniinta ay ku dhacday nasriga alle xaggii buu ka yimid subxaanahu wa tacaala qaala tacaala innaa lanansuru rusulana waaladiina aamanuu fi lxayaati addunya wa yowma yaquumu alashhaad yowma laa yanfacu aldaalimiina macdiratuhum walahum allacnatu walahum suu'u ddaar allah wuxuu leey annagaa u hiilina rasuusha rasuul ma jirin ilaa waa loo hiiliyey waaladiina aamanuu kuwa rasusha rumeeyeyna waan u hilinaynaa xaggee fi lxayaati اdunyaa adduunyadaan ugu hilinaynaa haddoon saakay oo jimcaan adduunyada joogno allah baa noo hiliyey subxaana yugandheyskii wax la qabtay iyo wax la dilay iyo wax cararay bay u qaybsameen allah baa noo hiliyey innaa lanansuru rusulana waaladiina aamanuu fi lxayaati اdunyaa xaggee kaloo noo lagu hilina wa yowma yaquumu lashaad markii gaalada naarta lagu guro annagana jannadii lana geeyo baan gaaladii oo naarta ku jirtaan daalacanayna wa aqbala bacduhum calaa bacdin yatasaa'aluun qaala hal antum muطalicuun faطalaca fara'aahu fii sawaa'i اljaxiim fiiriya baa la leeyahay gaaladii kibirtay ee idinla collaytantay diinka ku soo duushay jaxiimo hoostooday ku jiraan mu'miniinta maalinta adduunyadaana waan u helinaynaa ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ومالك قيام كوا ظالمين تقالدا عذر دار كودا ما أنفعيو ولهم اللعنة اللوحي دشو ذا النعلد باسارا ولهم سوء الدار دار تحنا إيغا إسكالي ساكي كشلين إيسا هبرت يوان دجوكا إيه نين كيدي لدي لي ساكي المدى دوغ إيسا قبلها إيغانا ساكي وفرحسينهن هذا هو waxaa weeye mu'miniintu amarka ilaahay inaan qaadano wey waxaan halkan fariin oga diraynaa xabashada etoobiya joogta dagaalka annaga idinka naga dhexeeya dagaal dheer weeye mar kastana annaga alla noo hilinaya subxaana wa tacaala dalkan haddaad soo gasho dalkan dad muslimiin baa iska leh kuwaaga jooga iyo kuwaaga hadday yimaadaan dhammaantood mu'miniinta way la dagaalamaysaa maalinkii aan idinla dagaalnay annagoo nool labada kun iyo toddobadii ay ahayd maalinkii afartanka kun oo ciidan aad ku soo gasheen dalkan muslimiinta aad ku soo duusheen muslimiintu way idinla dagaalameen nin dhagax idinku tuura iyo nin xabad idinku tuura iyo dad duceeyay u qaybsameen waxaad ka baxday dalka afar sano kadib adoo dhiiggaaga qulqulaya ayaa doolow xagga u dhaaftay adiga oo baktigii wata oo dhaawacii wata ayaa doolow xagga oga baxday maantana waad jabaysaa biidni illaahi tacaala muslimiinta waxaan u dardaarmayaa saddex arrimood awalan waxaanu idiin dardaarmayaa aljihaadu fii sabiili illah rasuulkii ilaahay baa alla noogu soo dhiibay rasuulkii ilaahay baa noo dardaarmay nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam jaahidu lmushrikiina biamwaalikum wa anfusikum wa alsinatikum kuwa gaaloobay kula dagaalama maalkiinna iyo naftiinna iyo carabkiinna kula dagaalama abuu muusa alashcari radia allahu canhu isagoo waa yeela ayuu wuxuu dagaalkii wuxuu tegay khoraasaano muslimiinta ka dagaalamayeen wiilkiisaa ka wariya abi bakra ibni cabdillaahi bni qaysin qaala samictu abi wa huwa bixadrati alcaduwi yaquul ina aljannata taxta dilaali siyuuf markuu sa abu muuse oo waayeela baa dadka boorinaya muslimiintu diintooday u jihaadayeen islaamkay difaacayeen qur-aankay difaacayeen sunnada rasuulkay difaacayeen abuu muuse wuxuu yidhi waxaan rasuulka ilaahay ka maqlay jannadu inay seefaha hoostooda ku jirto nin baa istaagay faqaama rajulu rahu lhay-a faqaala yaa abaa muusa a anta samicta rasuula allahi sala allahu alayh wasalam yaquulu hada qaala nacam abuu muuse oma adhaa maqlay ma shakisna sooma jece warka laguu sheego hadduu macaan yahay in lagugu soo celiyo sooma jeclid adoo ninka ka shakisnayn ninkii wuxuu yidhi yaa abaa muusa anta samicta rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam yaquulu hada qaala nacam geedka go-an wey anaa maqlay rasuulka ilahi saa dhahayo qofki ilaahay dartii u dagaalama oy gaala idisho inuu janno leeyahay asxaabtiisii buu u laabtay raggay isa soo raaceen farajaca ilaa asxaabihi faqaala wuxuu ku yidhi aqra'u calaykum الsalaam salaam baan idinku dul akrinaya uma kasara jafna sayfihi seeftiisii galkeedii buu jabiyey inayna ku noqonaynin fataqadama faqaatala xataa qutil radia allahu canhu keligii baa gaalada u dhaqaaqay waa dagaalamay ilaa keligii la dilo saakay hal wiil ayaa baabuurkiisi qaatay oo buuxsaday gaalada bartanka u istaagay markay qaraxdayna gaaladii ay halaagsameen mujaahidiinta lugahoodii bay ku galeen waxaa lanaga rabaa inaan nafteena allah ka iibino ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum biana lahum ljanna alla nafteenna januu nooga iibsaday yuqaatiluuna fii sabiili illah marka waxaana laga rabaa diinta ilahay inaan u dagaalno gaalada inaan tusno dad sharaf leh oo diintooda difaacanaya inaan nahay war arrintaasoo diyaar uma nihin allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun cizada iyo sharafka allah baa iska leh oo rasuulkiisaa iska leh mu'miniintaa iska leh ma doonaya inaan idinku dheereeyo waxaan ku gebagabaynayaa saddex waa idiin dardaarmaya aljihaadu fii sabiili illah in diinta ilaahay loo dagaalamo midda labaad oon idiin dardaarmayo athabaat athabaat in la sugnaado nasrigu ma ahan caano markiiba la cabaayo nasrigu wuxuu ka dambeeyaa sabr iyo thabaat wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shay waxba dhagartooda idin dhibi maydo haddaad sabartaan oo alka baqdaan midda u dambaysana waxaa weeye dhammaantiin inaan dagaalka galno inaan loo kala harin qaala tacaala waqaatiluu lmushrikiina kaafatan kama yuqaatiluunakum kaafa waaclamuu ana allaha maca almuttaqiin allahuma aciz alislaama walmuslimiin allahuma aciz alislaama walmuslimiin